galab wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha oktoobarna ay tahay toddoba sanadka labada kun iyo labaataniyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxa ugu waaweyn maxkamadda sare oo ka fiirsanaysa in dibadbaxyo ay qorsheynayaan kooxo falastiiniyiinta taageera loo ogolaado inay ku dibadbaxaan opera howska magaalada sydney iyo in kale qaybaha kala duwan ee siyaasadda dalka faransiiska ayaa dalbanaya doorashooyin cusub oo baarlamaan iyadoo qulquladda siyaasadeed ee dalkaasi ay cirka isku sii shareerayso maxkamadda sare ayaa maanta oo bishu ay tahay toddoba waxa ay dhegaysanaysaa dibadbaxyo ay qorsheynayaan kooxaha taageersan falastiiniyiinta oo doonaya inay dibadbaxyo ka dhigaan opera howska magaalada sydney booliska new south wales ayaa dacwo geeyey maxkamadda ay ku doonayaan in la hor istaago ama la diido dibadbaxyadaasi ay soo qabanqaabisay kooxda la yidhaahdo palestinian action group oo ay doonayaan inay dhacdo axadda soo socoto bisha oktoobar ay tahay labayo toban taasoo ku aadan laba sano ka hor markii dagaalka khaza uu bilowday kadib markii israa'iil la weeraray toddobadii oktoobar isla sanadkaasi laba golo ay leeyihiin dadka yuhuudda oo la kala yidhaahdo executive council of australian jury iyo jewish board of deputies ayaa laftigoodu qoraalo geeyay maxkamadda taasoo qayb ka ah kayska booliska uu ku doonayo in la hor istaago dibadbaxyadaasi laakiin afhayeenka kooxdaas oo qabanqaabisay oo la yidhaahdo palestinian action group amaal nasiir ayaa sheegtay in kooxdani ay qorsheynayso inay u dagaalanto xaquuqda ay u leedahay inay dibadbaxyadaasi ka dhigaan opera howska booliska ayaa dhankooda sheegay inay walaac u qabaan amniga dadweynaha ayna doonayaan in dibadbaxyadaasu ay ka dhacaan meelo kaduwan opera howska premiyeerka gobolkaasi chris mins ayaa two g b radioga la yidhahdo waxa uu sheegay inuu isagu taageersan yahay arinta boolisku ay wadaan go-aanka maxkamadda ayaa la filayaa in la gaaro ka hor maalinta la qorsheynaya dibadbaxyada oo ah xadda dhanka kalena ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkan australia richard miles ayaa isagu dadka ku boorinaya inaysan ka qayb qaadan dibadbaxyo maanta oo toddobada bisha la qorsheynayo oo ku aadan sanad guurada labaad ee weerarkii toddobadii oktoobar xamaas ay ku qaaday israa'iil madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in heshiis nabadeed oo khaza dagaalka laga gaaro uu aad u dhow yahay isagoo ku tilmaamay horumarka la gaaray mid aad u weyn mer trump ayaan waxba ka soo qaadin warar sheegaya in isaga iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu khilaaf u dhexeeyo isagoo sheegaya in israa'iil ay si wanaagsan u aragto una wajahayso wadahadalada madaxweyne trump ayaa sheegay in israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta labadaba ay aada uga go-an tahay inay soo afjaraan dagaalka gaar ahaan qoysaska dadka la haystaa ay aada u doonayaan in arrintan horumar laga gaaro dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalka faransiiskuna waxa ay dalbanayaan in madaxweyne emmanuel macron uu ku dhawaaqo doorashooyin baarlamaan oo cusub ama uu iscasilo sebastian lecono ayaa iscasilaadiisa dowladda geeyey saacado uun kadib markii uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada tanoo ka dhigaysa dowladdii ugu cimri gaabnayd ee taariikhda faransiiska markaasi ka dhalata taasina waxay cirka kusii shareertay qulqulada siyaasadeed ee dalkaasi uu ku jiro dastuurka faransiiska ayaa u ogolaanaya maer macron inuu mar kale magacaabo maer lecono oo ra-iisul wasaare uu ka dhigo haddii uu doonayo booliska ayaa labaatan iyo shan dacwo waxay ku soo ogeen nin lixdan jir oo lagu eedeeyey inuu si aan loo meeldayin xabado ugu furay waddo ku taala magaalada sydney taasoo hal qof dhaawac culus uu kasoo gaaray keentayna in ninkaas iyo boolisku ay xabada isdhaafsadaan ninkan dableyda ayaa la sheegay in ku dhowaad boqol xabadood uu ku furay meel dukaama oo dadku ay ka dukaamaysanayeen oo ku taala xaafadda croydon park habeenkii axadda ahayd taasoo ku qasabtay dadkii meesha deganaa iyo kuwii joogayba in daaqadaha xirtaan iyadoo daaqadaha muraayadihii ay burbureen gawaarida qaarkoodna xabado ay ku dhaceen saadaasha hawada berita oo arbaca melbourne waa roobab iyo labaatan iyo saddex digrii magaalada sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo sagaal digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifaya lixdan iyo lix sento oo doolarka maraykanka ah